ardayda dhigata kuliyadaha kala gedisan ee wax ka barta jaamacadda daaha ee magaalada caabudwaaq ayaa maantai soo dhoweyn iyo taageero u muujiyey ugaas cabdiraxmaan ugaas siraaji ugaas faara oo ah kubii labaatan jir aqoon-yahana waxaana ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin inuu yahay ugaaskii isku xidhi lahaa da'yarta soomaaliyeed ee ku nool daafaha adduunka iyo duubabka dhaqanka gudoomiyaha ardayda jaamacadda daaha ee magaalada caabudwaaq maxamuud badel diiriye ayaa sheegay haddii ay yihiin ardayda jaamacadda ay garab taagan yihiin ugaas cabdiraxmaan munaasabadan jaamacadda ka dhacaysa waxaa loo soo aasaasay ama loo agaasamay waxaa weeyaan soo dhoweynta iyo ku faraxsanaashaha lagu faraxsan yahay ugaaska cusub ee beesha sade ee waqooyiga galgaduud ugaas cabdiraxmaan ugaas siraaji ugaas faarax inuu yahay shakhsi dhallinyaraah oo aqoon-yahan ah luuqadaha ku hadlaa waxaa weeyaan afar luuqadood waa nin aada ugu firfircoon in uu isku xiro bulshada soomaaliyeed haddii ay tahay xagga dhallinyarada iyo haddii ay tahayba xagga duwabka dhaqanka soomaaliyeed waa nin aada ugu firfircoon inuu u sharaxo u-n-ka ama qaramada midoobay ama beesha caalamka dhaqanka ee leedahay soomaali waa nin aad waa nin aada u fahansan sidoo loogu sharaxo ama looga dhaadhiciyo beesha caalamka ama qaramada midoobay ama u-n-ka ama hay-adaha kala duwan ee ka shaqeeya adduunweynahaba waxa ay tahay soomaali dhaqankay ku dhaqanto dalka ay degan tahay kheyraadka dalkeeda ku jira iyo sida ay uga shaqayso wanaagga iyo horumarka adduunyada dhammaanteed qaar ka mida ardayda jaamacadda daaha ee magaalada caabudwaaq ayaa madaxda dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedka galmudug iyo ummadda soomaaliyeed ugu baaqay inay la soo dhoweeyaan ugaas cabdiraxmaan ugaas siraaji maadaama uu dhaxal ku helay sadanada aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaana ugu hambalyeynayaa ugaaska cusub ugaas cabdiraxmaan ugaas siraaji ugaas faarax sida arkaysaa waa nin dhallinyaro ah sanadkanna waa sanadkii dhallinyarada waxaa inoo dhalatay dowlad dhallinyaro ah oo la yidhaahdo nabad iyo nolol ugaaskan insha allah aan caleema saari doono mar dhow aad iyo aad baa usoo dhoweynaynaa uguna faraxsannahay haddaan nahay dhallinyarada degmada caabud waaq munaasabadan qaaliga ah ee lagu qabtay jaamacadda taha university ee degmada caabud waaq waxaan ku soo dhoweynaynaa ugaaska beesha sade ee galgaduud ugaas cabdiraxmaan ugaas siraaji ugaas faarax waxaan leenahay soo dhowow ugaas dadkaagii waa ku sugayaan waxaanan ka codsanaynaa dowladda federaalka soomaaliya maamul goboleedka galmudug iyo dhammaan bulshada reer caabudwaaq inayna la soo dhoweeyaan ugaaska beesha waxaan reer caabudwaaq inayna la soo dhoweeyaan ugaaska beesha waxaan ka mid ahay ardada dhigata jaamacatu daaha kuliyadda shareecatu low shareecada iyo qaanuunka ugaas cabdiraxmaan ugaas siraaji ugaas faarax wuxuu u leeyahay ugaasnimada dhaxal saan ognahay ugaas siraaji waa ugaaskii beeshan asna waa ugaas cabdiraxmaan ugaas siraaji ugaas faarax saas daraaddeed marka asagaa wuxuu iska leeyahay dhaxalkii ugaasnimada waa ku taageeraynaa sharciguna wuu siiyey anuguna waa soo dhoweynay magaceyga waa farxiye ahmed cabdulaahi waxaan ka mid nahay ardayda dhigata jaamacadda daaha university waxaa maanta soo dhoweynaynaa ugaaska beesha sida galgaduud ugaas cabdiraxmaan ugaas siraaji ugaas faarax sidoo kale waxaan waxaan rajeynaynaa madaxda dalka nabad iyo nolol xasan cali khayre iyo farmaajo iyo dhammaan galmudug waxaan rajeynaynaa in ayaga ayaalaa cabdulaahi jaamac radio daljir caabudwaq